أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo ku dhowaad afartan ruux ayaa ku geeriyootay kadib qarax haleelay shaqaale qodista dhuxusha u qaabilsan dalka bakistan madaxda dowladaha afrikaanta ee ciidankooda duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeelanaya magaalada kambala xilli dhaqaale la-aan baahsan ay soo waajahday kufaarta afrikaanta howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose dowladda xabashida itoobiya ayaa iska fogaysay eedeymo uga yimid dhanka dowladda ridada masar kulan u dhexeeya jufo ka tirsan beesha gaaljecel ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan wilaayada gedo ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa tartan aqoon kororsi ah u qabtay madaarista waxbarasho ah ee degmada ceelbuur ee wilaayadaas
جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal waa duhur jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddoba-iyo tobanka bisha safar sanadka kun afar boqol sideed iyo afartanka hijiri qodobada warkeena ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatanna isagay oo dhan ku dhowaad afartan ruux ayaa ku geeriyootay kadib qarax haleelay shaqaale qodista dhuxusha u qaabilsan dalka bakistan warbixin qodobkaasi ku aadan waxaa inoo sii ambaqaadayaan nuur cali warsame abusheyba ugu yaraan soddon iyo afar shaqaale macdan qodayaal ah ayaa ku dhintay qarax xoogan oo ka dhacay god macdan oo dhuxul laga qodo oo ku yaala gobolka bolojistan ee koonfur galbeed dalka bakistan sida ay xaqiijeen mas-uuliyiinta waddankaasi hay-adda maareynta musiibooyinka ee gobolkaasi ayaa sheegtay in kooxaha gurmudku ay ilaayi hadda kasoo saareen soddon iyo afar meyd ah iyadoo howlaha samatbixinta ay weli socdaan si loo ogaado haddii ay jiraan shaqaale kale oo ku xaniban gudaha macdanta mas-uul ka tirsan waaxda macdanta bolojistan ayaa sheegay in soddon iyo lix qof ay ku sugnaayeen qeybta macdanta ee burburtay xilligii qaraxu dhacayay baaritaanada hordhaca ah ayaa muujinaya in qarax uu ka dhashay ururka gaaska amathnis kaasoo sababay burbur ballaaran oo soo gaaray macdanta gaarka loo leeyahay ee ay maamusho shirkadda southern osama coal company kuna taala deegaanka strong oo u dhow magaalada kuwita ee caasimadda gobolka bolojistan dhanka kale ururka dhexe ee shaqaalaha macdanta bakistan ayaa ku eedeeyey dayacaad inay sabab u tahay shilkan wuxuuna dowladda ugu baaqay inay si adag u dhaqangeliso xeerarka badbaadada goobaha macdanta islamarkaana tallaabo sharci ah laga qaado shirkadda jebisa shuruucda badbaadada bakistan waxaa si joogtaha uga dhaca shilalka ka dhasha qaraxyada gaaska mithnis haw qaadis liidata iyo heerarka badbaado ee aanan la filayn ee ka jira goobaha macdanta kuwaasoo sababa khasaarooyin nafi maalba leh shilalka noocan oo kale ah ayaa kusoo noqnoqday dalka bakistan gaar ahaan gobolka bolochistan halkaas oo ay ka jiraan cabashooyin la xiriira tayada liidata ee ammaanka goobaha macdanta iyo hawqodista aan ku filnayn aad baad umahadsantaa busheyba madaxda dowladaha afrikaanta ee ciidankooda duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeelanaya magaalada kambala xilli dhaqaale la-aan baahsan ay soo waajahday kufaarta afrikaanta bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixintaasi inoo eegaya magaalada kambaale ee caasimadda waddanka uganda waxaa maalintii labaad oo xiriidha ka socda kulamo ay leeyihiin saraakiisha iyo wasiirada ciidamada siliibiyiinta afrikaanta ah ee ciidamadooda duulaanka ku joogaan dalka soomaaliya maalintii arbacadii waxaa kulmay dhammaan taliyaasha ciidamada dowladahan halka maalintii khamiista ee isbuucan sii dhammaanaya ay kulmeen wasiirada difaaca ee dalalka ciidamadooda duulaanka gardarada ku joogaan soomaaliya maanta oo jimco ah waxaa la filayaa in ay kambaala isugu tagaan dhammaan madaxweynayaasha dalalka ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ku sugan kulamadan dhammaan waxaa lagu gorfeynayaa sida laga yeelayo kooxda ridada soomaaliya maadaama ay reer galbeed ku jarteen dhaqaalihii ay ku bixin jireen caloosha dushaqaystayaasha wasiirada difaaca kulankoodii ayay uganda ku caddaysay inay isbahaysiga isaga bixi doonto haddii aan la helin maalgelin sugan oo joogto ah iyadoo ka digta in kabixitaanka ciidamada ay halis gelin doonto waxay ugu yartay dowladda soomaaliya oo ay kula jeedo kooxda riddada soomaaliya kulankan oo xasaasi u ah wadamada isugu yaray t c c ayaa imaanaya xilli marxalad kala guuraha ay marayso mandaqada geeska afrika ayna is cirbinayaan awoodda kala duwan oo dhammaantood isku haya loolanka gobolka gaar ahaan soomaaliya warbixinta ee daabacda amaani afrika waxa ay si qoto dheer uga hadlaysaa khatarta soo wajaada howlgalka taageerada iyo xasilinta midowda afrika ee soomaaliya ee u s som oo loola jeedo kufaarta afrikaanta kadib go-aanka maraykanka ee aynuusan taageeri doonin sii wadista taageerada saadka iyo adeegyada xafiiska qaramada midoobe u n sos marka muddadoodu dhammaato dhammaadka sanadkan labada kun lix iyo labaatanka golaha nabadda iyo ammaanka ee midowda afrika b s c ayaa hore ugu baaqay in la qiimeeyo saddex qorshe oo la xidhiidha mustaqbalka e u s som maadaama howlgalka uu wajahayo dhibaato dhaqaale oo sii xoogaysanaya kadib markii koodii bishan uu maraykanka iclaamiyey inuu joojinayo dhammaan taageeradii uu siin jiray howlgalka warqadda maraykanka ayaa lagu sheegay inuusan taageeri doonin cusboonaysiinta isbahaysiga e u s som haddii uu weli ku xirnaado taageerada saadka iyo adeegyada ay bixiso u n sos taas macnaheedu waa in haddii taageerada qaramada midoobe la joojiyo howlgalka e u s som uu luminayo adeegyada muhiimka u ah howlgalkiisa warbixintu waxay tilmaamaysaa in e u s som uu si weyn ugu tiirsan yahay u n sos dhinacyada gaadiidka saadka qalabka caafimaadka iyo adeegyada kale ee laga maarmaanku ah ciidamada kufaarta afrikaanta inkastoo uu howlgalka la tacaali karo dhaqaale yari haddana ma sii shaqayn karo haddii taageeradaas la waayo iyadoo aan la helin bedel deg deg ah lojistikada ama saadka ayaa afrikaanta uga muhiimsan mushaaraadka ay ka qaadan jireen midowda yurub kaasi oo aan la helin muddo sannad ah ammaani afrika oo ah markas daraasad waxay arrintan ku sifeysay in ka saarista u n sos ay la mid tahay in qof ku nool qalabka neefsiga laga jaro qalabkii uu noloshiisa ku tiirsanaa taas oo ka dhigan inuu naqaska ku dhego ama uu u dhinto haddii la kala diro shaqaalaha xafiiska u n sos keliya ma ahan inay dalka isaga baxayaan ciidamada afrikaanta ee waxaa meel cidlo ah soo istaagaya in ka badan labaatan kun oo ka tirsan maleeshiyaadka kooxda riddada kuwaasoo mushaaraadkooda iyo saadkooda uu bixinayay xafiiska taageerada qaramada midoobe ee u n sos sida uu sheegayo falanqeeyo ku dhex milan kooxda riddada unsos wuxuu taageero dhankan saadka iyo shidaalkaa siin jiray ku dhowaad haddaan ku sheegnay labaatan kun oo ciidanka dowladda federaalk soomaaliyeed ka mida oo u kala qaybsan booliiska iyo xoogga dalka marka waxay ka dhigan tahay in haddii la waayo taageeradii saadkin unsos in keliya aysan meesha ka baxaynin au same tiro xoogan oo ka mid ah ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa booliisku ay sidoo kale ay waayi doonaan saadkii iyo kabkii ay ka heri jireen unsos walaaca kufaarta afrikaanta ayaa muddaha isa soo tarayay waxayna waayeen inta badan kaalmooyinkii reer galbeedka kadib markii ay fulin waayeen ajendayaashii loo xilsaaray ee islaamla dirirnimo waxaa fashilmay iskudaya dhowr ah oo kooxda riddada iyo dalalka afrikaanta ay ku doonayeen in la helo bedilka maraykanka ayna sii socdaan howlaha taageerada afrikaanta iyadoo la adeegsanayo dowlado kale sidoo kale muddooyinkii u dambeeyey maadaama labadii sana u dambeysay ausom ka hor uu howlgalku ahaa laftigiisu transition oo atmis la dhihi jiray dowladda soomaaliyeed iyo howlgalka midooda africaba waxay aada ugu dadaalayeen inay helaan ila dhaqaale oo ka madax bannaan ama ka duwan kuway horey u heli jireen waxay aada isugu dayeen inay dhaqaale kala duwan ay ka helaan dowladaha siyaabada siyaabaha kala duwan ee u taageera dowladda soomaaliya ama dowladaha loo traditional donorska laakiin sidaan warqadda ku tibaaxnay dhammaan dadaaladaas muddooyinka u dambeeyey waxay u muuqdeen kuwa fashilmay budgetkii la filayay iyo miisaaniyaddii howlgalkuna intii badneyd waa la waayey sida hore la wada ogsoonaa waraaqo horena annago aan ku sheegnay howlgalka atmis ee ausom ka horreeyey lacag malaayiin dollar oo deyna ayuu uga tegey ausam lacagahaasoo dowladda soomaaliyeed midowda afrikaba stil aysan xal u helin midowda afrika wuxuu hore usoo bandhigay saddex waddo oo kale ah kow in au s som uu usii shaqeeyo sida uu hadda yahay iyadoo lasii wado taageerada qaramada midoobe labo in howlgalka loo bedelo qaab iskaashi goboleed ama heshiisyo labageesood ah halkaas oo dalalka saaxiibkala ah soomaaliya ay si toosa uga qayb qaataan taageerada amniga saddex in si qorshaysan loo soo afjaro au s som iyadoo mas-uuliyadda amniga si buuxda loogu wareejinayo maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya dowladda saliibiyad ah ee maraykanka ayaa markii ay iclaamisay inay joojinayso dhammaan dhaqaalihii ay siin jirtay ciidamada kufaarta afrikaanta waxay bilowday inay albaabada ka soo xirto kooxda riddada diblomaasi ahaan iyadoo taageero u muujinaysa maamulada shaadirrada ah ee dalka ka jira sidoo kale maraykanka ayaa hay-adaha maaliyadda caalamiga ah sida i m f iyo bangiga adduunka uga digay inuu taageero dhaqaale siiyo midooda afrika iyo kooxda riddada sida uu sheegayo agaasimihii hore ee madaxtooyada kooxda riddada maraykanka lacagtiisa waa goostay waana sheegay koob iyo soddonka bisha wixii ka dambeeyay inuusan wax qarasha ku bixin doonin taakulaynta howlgalka midooda afrika ee soomaaliya laakiin waxaa barbar socda inay meel kasta tegayaan oy leeyihiin lacag lama siin karo waxay la hadleen wol bankiga waxay ku dhaheen dowladda soomaaliya miisaaniyad kab ma siin kartaan wixii mashaariica waa gooni oo muddo dheer soconaya laakiin wax miisaaniyad kab ahoo la siin kara ma jirto waxay la fariisteen muxuu ahaa dalal saaxiib lahaa soomaaliya oo sidaasoo kale cadaadis u saareen waxay hadda kasoo qeybgalayeen ku sugan yihiin shirka uganda ka dhacay asaguna inay fariin gaarsiiyaan waxaa kaloo muuqata in security councilka ay rabaan inay hor istaagaan haddii la keeno qaraaraad aysan ayagu raalli ka ahayn oo mishankan iyo howlihiisa ku saabsan marka maraykanku hadduu wixiisa goostay muxuu qori daba u wataa oo meel kasta usoo xiraya oo culays u saaraya howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose qarax ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada jannaale ayaa lala eegtay ciidamo lug ah oo ka tirsan kufaarta afrikaanta waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay labo askari oo kufaarta yuganda ah dhanka wilaayada abaaye ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen isbaarada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo inta la ogyahay dhimashada waa labo askari oo murtadiin ah iyadoona ciidamada mujaahidiintu ay soo qaniimeysteen labo qorih oo eka afartan iyo toddoba iyo booshashkooda dowladda xabashida itoobiya ayaa iska fogeysay eedeymo uga yimid dhanka dowladda masar camaar cabdulqaadir ayaa warbixintaasi inoo eegaya itoobiya ayaa mar kale si adag u diiday eedeymaha masar ee ku saabsan biyo-xireenka jireed iyadoo sheegtay in halkii ay eedo aan saliyo raad lahayn soo jeedin lahayd ay masar ku soo noqoto wadahadalladii hore ee midowda afrika uu hoggaaminayay wasiirka biyaha iyo tamarta itoobiya habtaamuu iteefa ayaa beeniyey waxa uu ku tilmaamay eedeymo aan saliyo raad lahayn oo uu sheegay in ay ka soo yeereen masar kuwaas oo uu carrabaabay in ay la xidhiiraan biyo-xireenka annahda ee itoobiya ka hirgelisay webiga niil isagoo sheegay in qaahira ay faa'iido badan ka heli lahayd haddii ay dib ugu soo laabato wadaxaajoodyadii ku salaysnaa hanaanadii hore loogu heshiiyey halkii ay sii wadi lahayd eedeymo aan macquul ahayn oo ka dhan ah mashruuca wasiirku waxa uu sheegay in aysan macquul ahayn in masar ay biyo-xireenkan ku tilmaanto khatar amni isagoo xusay in itoobiya ay mashruuca ku maalgelisay kuna dhistay dhaqaalo gudaha ah si ay u daboosho baahideeda sii kordhaysa ee korontada habtaamu waxa uu sidoo kale ganafka ku dhuftay sheegashada masar ee ah in buuxinta iyo howlgelinta biyo-xireenka annahda uu hoos u dhigay heerarka biyaha ee kaydka biyaha masar isagoo arrintaasi ku tilmaamay sheegasho aan la aqbali karin wasiir habtaamuu iteefa waxa uu ku adkaystay in masar ay faa'iido badan ka heli doonto haddii ay dib ugu soo laabato wadaxaajoodyada isagoo dhanka kalena carrabka ku adkeeyey in itoobiya ay xaq u leedahay horumarinta iyo ka faa'iidaysiga khayraadkeeda dabiiciga ah hadalladan ayaa imaanaya xilli mas-uuliyiin sare oo masaari ah ay mar kale ku celiyeen in biyo-xireenka annahda oo ay sheegeen in lagu maamulo siyaasad hal dhinac ah uu khatar ku yahay amniga biyaha ee masar islamarkaana saamayn taban ku yeelatay masar iyo suudaan mahadsanid camaar kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey jufo ka tirsan beesha gaaljecel ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan saadaq muumin ayaa warbixintan inooga diyaariyey kulankan oo ay barbar socotay dowra diini ah islamarkaana qaatay muddo lix iyo toban maalmood ah ayaa ka dhacay deegaanka baaroobleh ee muxaafadada ceelowda ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaana kulankani oo u dhexeeyey jufada cabdi axmed oo ka tirsan beelweynta gaaljecel ee ansaarta ah iyadoona jufadu isaga kala timid wilaayaadka jubbada dhexe bay shabeellada hoose banaadir iyo gobolka hiiraan waxaana goobta laga akhriyey bayaankan ka soo baxay kulanka beesha cabdi axmed waxay adkaynaysaa ku dhaqanka shareecada islaamka gorgortanne aysan ka gelaynin ku dhaqankeeda laba beesha cabdi axmed waxay isla qaadatay midnimo iyo in ay isla bixinayso magta ayna qaybsanayso dhib iyo dheef saddex beeshu waxa ay qaadatay in ay sii labalaabto gaadhsiinta dacwada dadkeeda afar beeshu waxay ugu baaqaysaa dadkeeda in ay joojiyaan xaalufinta iyo baabi'inta dhirta shan beesha waxay baaq towbadkeen ah u diraysaa kuwa la marin habaabiyey ee ah macawisley iyo murtadiin lambar lix beesha cabdi axmed waxay ugu baaqaysaa beelaha deriska la'ah deris wanaag
nabadoonka cabdi axmed nabadoon ibraahim nuux nabadoon qooley oo goobta ka hadlay ayaa xusay in jufada cabdi axmed ay ka go'an tahay dhaqangelinta bayaanka ay soo saareen allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh awalan iyo aakhirba sigaya oo mahad celinaynaa mahad aan lahayn bilow iyo dhammaadtoona waxaa kale oo aan u mahad celinaynaa gaar ahaan walaayadeenna gobolka hiiraan si gaara maxaafadada ceelow aad baan ugu mahad celinaynaa insha allahu tacaala wax yaroo u dhinnaay ayay dhammaystirteen gebagabadii waxay isla qaateen oo ayna ku heshiiyeen in ay dhibkooda iyo dheeftoodaba too tahay sida bayaanka laga akhriyey oo walaalka ka akhriyey bayaanka uu noo akhriyey beesha ayaa soo saartay cid kale ma soo saareen si ma aragtay wadajir ayaan u fulin doonnaa insha allahu qodobada halka ku qoran qodob qodob haddii ilaahay ka raali noqdo waxaa ma aragtay beesha aan si guud ugu baaqiyaa in allah subxaana wa tacaala kitaabkiisa ay siday u sheegeenba si dhaba uga rabsiiyaan in allah tabaaraka wa tacaala kitaabkiisa aan u dhimanayno u hiilinayno garab istaagayno mujaahidiintana garab iyo gaashaan u noqonayno uma aanna midoobin inaan qabiil kale ku duulno uma aan midoobin inaan ummad kale hagardaamino uma aanan midoobin in aan islaamka qudlaamino gebagabada munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed oo jufada cabdi axmed kula dardaarmay midnimo iyo dhaqangelinta bayaanka ay soo saareen midnimada aan dhowranno aan ilaashanno nebiga sal ly salam midnimada iyo wadajirka wuxuu ku sheegay raxmo iyo naxariis kala taggana cadaab ayuu ku sheegay nabi sal ly slam maanta waxaan alla tabaaraka wa tacaala idinkii rajaynaynaa inuu wanaag iyo khayr noo bilaabo insha allahu tacaala waxaan sidoo kale dardaarmaynaa waa la ballamay wax baa lagu ballamay xuquuqaadaa laysku leeyahay waxa ayaga ah in si jiddiyo leh ee raganimo leh ee dadnimo leh loogu istaago bayaanka waxaa ku jirta deris wanaag waxaa ku jirta in magta mid laga yahay haddii waxaa rag u istaago iyo iskaalmaysi aan la helin iyo fulin rasmi aan la helin waxay noqonaysaa hal bacaad lagu lis waxa intaasoo maalmood loo fadhiyey ee dadaalka ujuhdiga lagu bixinayay waxaan sidoo kale dardaarmaynaa jazaakum allahu khayran qaraabooy oona ugu muhiimsano ugu muhiimsan waxay tahay ballamada maadaa qaala aanifan maxaa lagu ballamay maxaa la dhah yaysan noqonin qof weliba qalbigaada ku qor midnimada reerka qof weliba iska saar mas-uuliyad fulinta wixii lagu ballamay qof weliba walaalkaada kaalinta iyo meesha kaga aadan iyo wanaag oo kaa leeyahay ha kaa helo ma ahan midnimado ama walaalnimado in adiga sidaas ratid aad walaalka ka heshid asina uu kaa helo laakiin xumaana imaanayso qaladaa dhacaayo maxaa la rabaa in laisu sabro waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ballamada ha loo fuliyo allah tabaaraka wa tacala wuu ka hadlay rasuulka sal l slam wuu ka hadlay man laa caahada laa diina lah niman ballanha diin ma lahan uufuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uula allah tabaaraka wa tacaala aayaadkuu ku caddeeyey diintiisna way ku caddahay waxaan leeyahay hoggaanka dhaqanka insha allahu tacaala ha ku dadaalaan kulankan u dhexeeyey jufada ka tirsan abeelweynta gaaljecel ee ansaarta ah ayaa ahaa mid looga arrinsanayey midnimada iyo horumarka iyo sidii beesha ansaarta ah loogu dhiirigelin lahaa in ay difaac u noqdaan diinta iyo ku dhaqanka shareecada islaamka aad baad u mahadsantahay saadiq wilaayada islaamiga ah ee gedo ayaa soo bandhigtay askar towbadkeenayaalaha uu ka soo baxay safka murtadiinta casaamo carafaad ayaa warbixintaasi inoo eegaya askartan taacibiinta ah laba askari ayaa lagu soo bandhigay degmada ceelcaddi ee xarunta wilaayada islaamiga gedo kuwaas oo ka imaaday degmada balada xaawo waxayna ka kala tirsanaayeen maleeshiyaadka kooxda radada soomaaliya iyo maamulka jubbaland askariga koowaad ayaa lagu magacaabaa maxamed cabdulaahi diiriye waxauna muddo toddoba sanaha ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta isagoona tobabar ku soo qaatay dalka eliteria kadib waxa uu ka soo shaqeeyey gobollada shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan isagoona halkaasi si dirqi uga soo badbaaday weeraradii mujaahidiinta ay ku xasuuqeen maleeshiyaadka murtadiinta ee guurguurta uu kusoo guray gobollada shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan kuwaasoo la kulmay jab iyo halaag markii toobadda loo qabtay kadib ayuu askarigan ka warramay maraaxiisha uu soo maray inta uu la shaqaynayay maleeshiyaadka murtadiinta isagoona dhanka kale ka sheekeeyey qaabka loo soo dhoweeyey waxuuna sidoo kale baaq toobadkeena u diray saaxiibadiisa safka cadowga uga soo tegay magacayga waxaa la maxaa cabdulaahi diiri waxaan hadda ku sugnahay degmada aalcadda hadda socota waxaan ka imaaday balaxawo waxaan ka raacay degmada doolo waan ka raacay tababarna waxaan ku qaatay wadanka elitri waan kartay tababarka muddo intee leeg baad ku jirta saddex sano iyo bar tobarka nala keenay kadib basasa nalagu soo qaaday xarooyinka kuliyo jaalisiyaad iyo xaragoordan iyo meelaha teg marka xamar imaanay oo bil aan joogno hub noola qayb ada laba biloodaan joognay haddana furun baa sii aad adi raaga ceelle ilaa iyo waxaan soconay ilaa ceeldheer ilaa masigawaa wanaylay dhinacaa marka dambe dhinaca hiiraan xaggeedan aaday koryi aadayo al dhinacaasan jiro ceeldheer waan tegay laakiin dagaalkuma galan dagaaladan ka qayb badnay adiga waa lix ama shan way ahayeen dagaalka dudumay aadayaal waa joogay kii hadda aadayaal iyo udhexeeyay muqokori oo meesha laageenya cad waa joogay muqokori waa joogay oona ku dhex jiraa meesha dagaal ka bilaabatay markii dambena adi ilaa iyo xaasan sii aaday xaasan adi muddo toban biraanska joogay aadan yaal waa jooga horta dagaalka aadan yaal hadda ugu dambeeyey magaalada anaa ku jiro labi tobanka aa dagaalka bilowday labi tobanka magaaladan dhex joogay afarta gees ka bilaabatay dhinaca ciidanka anaga jiraan xaggeedan aaday marka aaditaanka aaday xabadda bay soo kulaatay elibar xaggeed marka ciidanka laga soo jebiyey yaa anaga kuwii xag ahaa dhinac sugu goran marka magaalada laga sii baxay meel tuulo yaro mabax lahaa laisugu tegey oo taliyaha ciidamada xukumo aduwa aduwa imaaday yar celiya ciidan aduwa marka dhinaca elbarg xaggiisa jiray xabad sii socod socod socod hal nin waxaa igu saara oo laba nin bis ana carada ma aqaano laakiin xabad see u riday adi shan qisnood kale ma ka riday oo xabado badan adi surwaalka iga dhaceen oo waxba i gaarin shilka iyo sheekooyina ka socda xaggana suuga isagana iyo biineen baa ka socdee baxsad male maanta meel loo baxsad maleh ka fadhiis iyadoo xabadii cabaar isku socotaan ka dhexbaxay adi maqribkii koo iyo tobankii iyo waxay istaagay meel lahagenye cad oo afar wado isku imaada mid ceele hareer ka imaada mid maqfur ka imaada keligii baa keligii waa lagoynayaa genye cada lasaga imaada isgoyska iyo ceel hareeri muddo afar bilood xabad ka weyn haddana ceel hareeri waa joog gaari qaraxa lagu soo galay haddana genye cad lasoo dhaafay sidii heerba heer usoo socod mooqoriga maalinka caada loogu soo galo qaraxa min macawsliya oo mas-uuliyiin ah ayagoo macawsliyad horsocod cumar baa lahay iyo hawada lagu cunaaday anna markaas waxaa la socdaa yeer oo taliya ururka sidool anoo joogo daaramaca dabaqa masaajidka korkii saaran gacmada inta disanaa wadadii oo koro aan qaadno adigu markii aan leeyahay alkowsar aa soo gesh alkowsar u socdaa liiga horumaro wadadii oo liiga horumaro hoonka baa sii yeerayo dheed xabadii ku bilaabatay ay ku bilaabeenba qabaacdi horow anagoo gaarinba oo lagu kala baxa anigu hadda been kuma sheegaye qofku aashimku aad waqti badan ku jira waxayaa waxa uga soo baxa macnaha la ilbax dib u fiirin wix oga imaanay khasaare inay inay faa'iida ani dib baa u fiiriyey toddobada sano wax aqlin aan keenin khasaare ma wax faa'iidan aan lahayn go-aankaas aan soo qaatay waa ka too keenay may ani horta ragga saaxiibaday hadda khasaare maogen dantiis ka raada yaanan hadda u diraa fariinta whatsapp dhalinyarada waa kalata mid hadda laga yaaba inuu halkan imaado naha waa tawadkaana hadhowna iskaga noqoto yaa laga yaabaa laakiin aniga waddadaas hartaf kuma jiro askariga labaad ayaa lagu magacaabaa cabdikariin qorane cabdille waxa uu ka tirsanaa maamulka jubbaland isagoona muddo bil ah ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ee jubbaland waxauna muddadii uu la shaqaynayay kadib isagoo toobadkeena lagu soo bandhigay degmada ceelcade waxauna sidoo kale uu ka waramay qaabka ugu biiray maleeshiyaadka murtadiinta ee jubbaland sidoo kale askari ayaa baaq toobadkeena uu diray saaxiibadii safka cadowga uga soo tegay isagoona ka waramay qaabka loo soo dhoweeyey cabdikariin qoran cabdille meeshaan joogo magaalada alcadda hadda waxaan ka imaaday magaalada belxaw waxaan ku biiray bibwan madheera agteeda mela muddo toban bilooda waxaan ugu biiray niyo meesha markii aan u tagay fastoon qabiil qabiil wayaa lagu yiri maahan wax maxaan ku raad ciidan ama federaal ama saas ah meesha qabiil baa laisku ceyrsanaya camal qabiil ahaan kuuma waa layidhi kaale qorigaa qaado macnaha hami anigu ay galay qoriga amaad heshaa macnaha qoriga aad leeda hadda qabiil hamaanta lagu gado aad isku heshaa oo hadda dhan sii gadataa tasaa ku faa'ida camal gashi markaa meesha tagayna tobabaraa lageli afar bilood tobabaraan ku jiray ciidankii horumay ah laisku dhaha qaqiibiyey mar dhexdaana tuutiya waxaa loo qaybiyey markaan arkay inay si kale waxaytan waa saas tagay aliyaa kuma qaataan dii aan qaldama qofku waxaan kura qaldama qaladkiisana kula saartay waa kasoo laabtaa marka qof qaladkiisa kasoo laabtaan maasha allah ku faraxsan islaamkiisa isu dhoweeyeen wuxuu ilaahay maxaan kura hanuun soo hanuuninaya ilaahay soo hanuuniyay ilaahay u toodkeenan yaan leeyahay waa kaa kasoo noqon wadda qaldana ku socdaan wilaayada islaamiga ee gedo ayaa waxaa si raxraxana u soo gaaraya askar toobadkeenayaala iyadana sidoo kale bishan gudaheeda askarta aybiina lagu soo bandhigay degmada ceelcadde kuwaasoo ka kala imaaday degmooyinka garbaharey buurdhuuba iyo balada xaawo mahadsanid cazaam ugu dambeyntii maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa tartan aqoon kororsi ah u qabtay madaarista waxbarashada ah ee degmada ceelbuur ee wilaayadaas marwaan moxamed ayaa tafaasiisha warkaasi inoo haya aad buu u mahadsan yahay marwaan ayuu kaasii ahaa guud ahaana dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad kala socoteen warbaahinta andalus maanta waa inaga intaa intii warkan mid lamid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu